أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaannu jecelnahayow ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andalus duhornimada tan uu doorkaroon in ka badan soddon askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo ka kala dhacay wilaayaadka mudug iyo jubbada hoose odayaasha iyo waxgaradka deegaanka cali heelle ayaa sheegay in kooxda riddada iyo saliibiyiinta ay xasuuq u hayaan dadka deegaankaasi maamul goboleedka shahadala dararka ah ee puntland ayaa si adag uga hor yimid shir magaalada muqdisho ugu soo gebagaboobay murtad gurguurta iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada gaala raaca ah kataib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo qaybta koowaad weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud wasiir ka tirsan maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa la ilmeeyey dhiigbaxa xooggan ee ku socda askarta yuhuudda munaasabad lagu iclaaminayey golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ka dhacday degmada jamaameh ee wilaayadaasi koox burcad koonfur afrikaan ah ayaa dilay ruux soomaali ah xilli ay sii kordhayaan dilalka iyo boobka loo geysto soomaalida ku dhaqan dalkaasi kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gado iyo waxgaradka mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada baardheere ayaa ku soo gebagaboobay deegaankaasi
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha afraad ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhurnimo oo faahfaahsan in ka badan soddon askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo ka kala dhacay wilaayaadka mudug iyo jubbada hoose yaasir maxamed ayaa warbixintan inoogu faahfaahinaya dagaal culus oo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa waxa uu maanta ka dhacay deegaanka qeecad ee wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya dagaalkani oo laba jeer lagu jebiyey murtadiinta ayaa waxa uu sababay khasaare soo gaaray cadowga allah waxaana dagaalka maanta ku dhaawacmay toddobiyo toban askari oo murtadiin ah waxaana goobtii lagu dagaalamay ku sugan oo gacanta ku haya ciidamada mujaahidiinta dhanka wilaayada jubbada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xero ku taalla duleedka deegaanka kamboni oo dhacdo xadbeenaadka jubbada hoose la wadaagto dhulka saliibiyiinta kenya ee gumaysato xerada la weeraray oo lagu magacaabo meri ayaa waxaa deganaa maleeshiyaad murtadiin ah dagaalka markii muddo kooban uu socday kadib ayay mujaahidiintu si buuxda ula wareegeen gacankuheynta xeradaasi inta la xaqiijiyey dhimashada murtadiinta ee dagaalkani waa shan askari dhaawacuna waa toban kale waxayna mujaahidiintu dagaalkani kusoo qanimaysteen hub isugu jira afar qori oo a k afartan iyo toddoba ah iyo qori r b g ah sidoo kale jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weerar qaraxa ku qaaday guriga uu magaalada dhoobley ka degan yahay guddoomiyaha maamulka riddada ugu magacaaban degmadaasi dhanka wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weerar qaraxa ku qaaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari mid kalena waa uu ku dhaawacmay dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee degmada dinsoor waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan isla baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerareen saldhigga murtadiinta ee deegaanka awdiinle oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada baydhabo dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee degmada bulomareer oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerareen saldhigga murtadiinta ee xaafadaha mukayga iyo hanta dheer ee degmada afgooye howlgalladani ka kala dhacay wilaayaadka banaadir jubbada hoose baay iyo shabeellada hoose waxay qayb ka noqonayaan howlgallada ay halyeeyada tawxiidku ku beegsanayaan kufaarta iyo murtadiinta kusoo duushay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta odayaasha iyo waxgaradka deegaanka cali heelle ayaa sheegay in kooxda riddada iyo saliibiyiinta ay xasuuq ku hayaan dadka deegaanadaasi cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warkan inoo faahfaahinaya wararka ka imaanaya galgaduud ayaa sheegaya in shacabka ku dhaqan tuulada cali xeele ay dhabanyaal u yihiin duqaymo aan kala joogsi lahayn oo ay u geysanayaan diyaarado dagaal oo cadowga uu leeyahay kuwaasoo qayb ka ah duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya bishan gudaheeda ayay diyaaraduhu dhowr jeer duqaymo bareera ku beegsadeen masjidka jaamac ee deegaanka iyo ceelka biyaha ay ka waraabaan dadka iyo duunyada iyadoo dadkii ku dhaawacmay duqaymahaasna la dhigay qaar ka mid ah isbitaalada magaalada muqdisho odayaasha iyo waxgaradka deegaanka cali heelle oo shir jaraa-ida u qabtay warbaahinta ayaa ka warbixiyey xasuuqa dadkooda loo geysanayo iyaga oo mas-uuliyadda waxaa halkaasi ka dhacayana dusha u saariyey kooxda riddada uu hogaamiyo murtad xasan sheekh maxamuud abashaan nahay waxaan abasho ka nahay dhibaato ka dhacday deegaanka cali heelle oo duqayn ah dadkii shacabka iyo masaajiddii iyo ceelashii iyo duunyadii intaasaa duqayn ku socotaa waxaa duqaynaya dowladda soomaaliya waxaan ka cabahaynaa dadka maha degan waa shacab waxaan rabnaa in inti dhacda laga soo jawaabo inta dambena laga joojiyo dhibaa meeshaas ka jira dadka meeshaas jooga ah waa shacab soomaaliyeed waa dad masaakiin ah waa dad xooldhaqato ah ceelkii ceelka meesha ku yaalla cid u samaysay hay-adda hay-ad uma samayn ridoora iyo ratigoora ayay ku qoteen walaal ayaga mugaas la dhashay oo meel wal jir ah wadau jiray kaashadeen waxay ratigoori iyo ridoori ay ajar ku samaysteen beriga in dowladdu ka burburiso intaasaan cabasho ka nahay waxaan rabnaa inay joojiyaan waxaan rabnaa inay dhibka dhaca ka soo jawaabaan inay hadday kahdoon ahayd oo lagu ajaray inaan lagu ajarmin meeshaas dadka jooga waa shacab wax kaleeto oo ku hoos jira ma jiraan cabashadaasaan nahay waa mahadsantihiin dhanka kale qof ka mid ah dadkii ku dhaawacmay duqaymahan galgaduud ka dhacay ayaa tafaasiil dheeraadan ka bixiyey wixii halkaasi ka dhacay
duurkii markaan soo dukatay dadka dameeraasha aanihayaan biyaa u shugaaya anaa kursigii ku fadhay wal dhufata diyaarad markii loo jeeda waa suurida gantaarka waa suurida qolka wuxuu ahaa aniga alle ka shaqay jira salaada subax salaada duhurkii markaan soo dukaday dadka dameeraasha aanihayaan biyaa u shugaaya anaa kursigii ku fadhay wal dhufata diyaarad markii loo jeeda waa suurida gantaarka waa suurida waxay wal dhuftay mi anigu aan fadhaayo waxuu ahay aan marka la yidhaahdo anuu shaqayahay dadka dadka shacbiga anuu shaqayahay dadki dhamay cabay xajir luq ah cabay meelo badan suu jira marka wax lagu waday anaga ma naqaan waxaan rabnaa inaan sheegnana waxaa waaye muxuu ahaaye anagoo deegaamkayna owya gobolka galguduud degmada galcadeedna aan ka midnahay beled la yidhaahdo muxuu ahaay cali heele dadku u yaqaano magaciisa guudna uu yahay tahle ayaan degannahay magacayna waxaa la yidhaha niman sahal koraya la yidhaahdo intaa ka bacdi waxaan rabaa inaan gudagalo cabasho dowladda aan ka cabahayno waxaan aniga dhibaato ku dhacday beledka aan degannahay dad dhaawacuhu waa jiryaa hanti oo qaramoo la burburiya waa jirtaa hanti oo muxuu ahay dhinac walba ahoo oo la haleeyana waa jirtaa dad dhaawacu wuxuu yaallaa beledka lugaha gobolaa laga gooyey gobolna gacanahayay ka jajabeen gobolna lugahay ka jabeenno intaasay iskugu jiraan waxaa xusid mudan in kooxda riddada ay sheegatay mas-uuliyadda xasuuqan cali heelle ayna ku sheegtay in ay leysay mujaahidiin sida ay baahisay wasaaradda warfaafinta murtadiinta balse beentaas waxaa bannaanka soo dhigay dadka deegaanka oo warbaahinta u xaqiijiyey in deegaankaasi lagu gumaaday dad shacab masaakiin ah oo aan waxba galabsan mahadsanid caliyare maamul goboleedka shahadala dirirka ah ee puntland ayaa si adag uga hor yimid shir magaalada muqdisho ugu soo gabagaboobay murtad gurguurte iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada gaala raaca ah marwaan maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya maamulka uu madaxa ka yahay murtad siciideni ayaa si weyn uga soo horjeestay qodobada ka soo baxay shirka magaalada muqdisho ugu soo dhammaaday murtad gurguurta iyo madaxda maamul goboleedyada hirshabeelle koonfur galbeed iyo galmuduga wasiirka warfaafinta maamulkaasi uu fadhigiisu yahay gorowe murtad maxamuud caydi derira ayaa waraysi uu bixiyo ku sheegay in go'aamada ka soo baxay murtad gurguurta iyo kuwa kale ay yihiin kuwo riyo ahaa maamulkiisana uu si weyn uga soo horjeedo wuxuuna ku celiyey inay si madax bannaan ula macaamili doonaan dowladaha kale ee caalamka madaxweynaha dowladda federaalku shaqo kuma leh dowlad goboleedadu siday u qabsanayaan doorashadooda waxa weeyaan waa sharciyada dalka dhammaan ha la laalo weeyaan macnaha hadduu isagu dastuurkii kumeelgaarka dalka soomaaliya tuuray maamul goboleedadana koodi ayuu tuurayaa yani waxa weeyaan waa waa sharci la-aan aan joogo keliya waa xujo aan sharci la-aan ku jooga macnaheedu weeyaane doorashaan qabanaya maaha doorasho maba qaban karin caad qabata maba hayside yani almost laba kun iyo laba iyo labaatanka ilaa iyo hadda wixii uu go-aama gaadhay oo yidhi dowladaan juun baan doorasho qabanaya ayuu sida kuwaa loo soo dhaafay aanay suuragal ahayn oo riya isaga ahaayeen tan uu sheegay sebtembar iyo juunna iyana waa iska riyadaas oo kale xog kama jiran inaad riyooto inaad seexataa ka horeysa soo maaha marka sharciyad iyo nidaam doorasho lagu qabto baa ka horeeya in doorasho la qabto iyo inuu nidaam kuu diyaarsan yahay puntland waxay aaminsan tahay dastuurkii kumeelgaarhka heshiiska lagu ahaa weligeed way u furay puntland weligeed way u furay adduunkay la macaamilaysay maalgelin bay helaysay muxuu ahaaye xili diblomaasiyad bay adduunka lahayd weligeedu ilaa iyo laba kun iyo labaiyo tobankii markii dastuurkeeda la ansixiyey ilaa iyo maanta macaamil bay dunida la leedahay wayna sii wadaysaa ilaa iyo inta dastuurka kumeelgaarhka laga dhammaystirayo diidmada ka soo yeertay maamulka gaalaraaca ah ee puntland ayaa ku soo beegmaysa xilli sidoo kale shirkaasi ay ka soo horjeesteen maamulka murtad axmed madoobe iyo madax horey xele looga soo qabtay kooxda dhidada ah sida maxamed cabdulaahi farmaajo shariif sheekh axmed iyo ra-iisul wasaarihii hore ee dhidada xasan cali khayre iyo siyaasiyiin kale kuwaasi oo gebi ahaanba ka soo horjeestay shirka muqdisho uga soo gabagaboobay murtad gurguuta iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada gaalaraacyada ah kataayib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo qaybta koowaad weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galguduud warbixinta warkan waxaa inoo haya xasan cabdiraxmaan abu xasaan
xaqa iyo baadilka ayaa ishaardinaya marba marka ka dambaysa kataa'ib al ikhbaariyana waxay baahinaysaa filimaan kooban oo ku aadan jabka murtadiinta ka soo gaaray duulaanka shareeca la dirirka ah ee ay ku soo qaadeen qaar ka mid a wilaayaadka islaamiga kataa'ib al ikhbaariya ayaa markan soo muujinaysa dhamaca rasaasta iyo baaruud ku dulhoobatay maleeshiyaad murtadiinna oo ku sugnaa deegaanka geerile ee duleedka degmada ceeldheer wilaayada galgaduud ee bartamaha soomaaliya filimka waxa uu ku bilaabanayaa midadka maleeshiyaadka ridada ee lagu xasuuqay dagaalka kuwaasoo isbarkan goobta dagaalka waxaase xigay dhawaqa rasaas kulul oo mar qura sida daruur hoortay oo kale ku dulda'day maleeshiyaadka ridada ee sida indhala-anta ah loogu soo xaaqay furumaha holaca iyo baaruudda ee gobolka galgaduud muddo kadib la isma haysan oo waa la kala baxay firxadka maleeshiyaadka ridada ayaa sida dhurwa ari galay oo kale ku firxaday hoodka raggii galayna kama aysan harin oo way baacsadeen ilaa bakhtigooda ay ka tillaabsadaan waxaa filimka ka soo muuqanaya ku dhowaad toban ka mid a midadka maleeshiyaadka ridada ee lagu xasuuqay dagaalka kuwaasoo qaarkood xabadda ay ka haleeshay dhabarka dambe iyaga oo baxsad ah suldaan daa'uud xasan aadan suldaanka beesha waciisle ayaa filimka ka soo muuqanaya isagoo dul taagan meydadka maleeshiyaadka lagu xasuuqay dagaalka alxamdulilah uma alxamdulilah ilaahaygii jebiyey nimankii murtadiinta ahaa ee soo duulayaasha ahaa ee gardarrada ku soo duulay deegaankeenna kusoo duula waa kuwa hadda yaalla meelahan yaalla nimankan deegaanka wuxuu ahaa u dhexeeya coysweyne iyo ku baaba'ay iyo ceeldheer u dhow deegaanka geyrile la yidhaahdo ku baaba'ay nimankaanu in badan baan u dignay oon u sheegnay oon dhahnay war niman yahow wuxuu ahaa gardarrada aad haysaan iyo dulmiga aad wadiin iyo shareeca dumiska aad wadiin iyo dad nabadood kusoo duushayn ka joojiya maantay xaqiiqadii haayaan suldaanka ayaa dhanka kale baaq cod dheer oo toobadkeenna u diray maleeshiyaadka weli nool ee ku jira safka cadowga kuwaasoo ugu baaqay inaysan soo aadin dabka ka shidan wilaayada galgaduud ee ay ku gamaarayaan saraakiisha iyo maleeshiyaadka ridada ee ku soo xadgudbay ku dhaqanka shareecada islaamka dadka kale waxaan leenahay dadkaanu oo soomaaliyed waa wiilal soomaaliyeede oy dadkan ka soo tageen hadda kuwaan way tageen laakiin kuwa dambe waxaan leenahay nooyahow ka reeba
وصانت حمى الشرع أرواحهم وبالنفس ذادوا عن المسلمات وبالنفس ذادوا عن المسلمات
wasiir ka tirsan maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa la ilmeeyey dhiigbaxa xooggan ee ku socda askarta yuhuudda ilyaas cabdulaahi ayaa warkan inoo faahfaahinaya wasiirka maaliyadda maamulka ee isugu yaraa israa'iil ayaa aad uga murugooday una adkaysan kari waayey dhigbaxa ku socda ciidamadooda isagoona ilinta ceshan kari waayey xilli uu hadal ka jeedinaya goob fagaara ah oo ay ku sugnaayeen tobaneeya ruux bisaleel smotridge ayaa sheegay in wax aanan loo adkaysan karin ay tahay jaximada ay lugaha kula jiraan askartooda markii hore u soo biratuntay bireenta abriyada reer khaza wasiirkanna oo ay indhuhu guduuteen ilmaduna ay buuxdhaafisay ayaa dhowr jeer waxa uu ku soo celceliyey in si aad ah uu uga xun yahay dhimashada askarta yuhuudda iyo fashalka haysta xukuumaddiisa waxaana wakhti xaadirkaas uu hadal ka jeedinaya sidoo kale laga daawanayo telefishinno kala duwan dhimashada sahayanada ayuu sheegay inay gaartay heer aanu noloshiisa horay u arag isagoona dhanka kale caddeeyey in dagaalada khaza iyo lubnaan ay kala kulmeen khasaare xooggan mar hadalku uu bartamaha sii marinaya smotridge ayuu sheegay in aanan loo meeldayin oo aanan laga fiirsan qiimaha lacageed ee lagu bixinaya dagaalkan oo uu ku tilmaamay mid aanan marnaba u qalmin qarashka ku baxay waxaa xusid mudan in catowga iyo ilinqubidda ninkan ay uga horraysay horinta iyo horboodidda dagaalka hadda ka socda gudaha khaza waa xubin muhiim oo ka mid ah raggii netanyahu uu uga hanjabay in xilka ay ka xayuubinayaan haddii uusan dagaal dhulka ah ku gelin marinka khaza dhanka kalena sida warbixinnadu ay sheegayaan waa ninkii madaxa sahaynada ku qasbay in horraantii bishii seteembar ee sannadkan laba kun afar iyo labaatan ay duulaan dhanka dhulka ah ay ku galaan dalka lubnaan waana isla isaga kan maanta baraha kala duwan ee internetka uu ku baahay muuqaalkiisa weliba isagoo kibir jabay una muuqda mid rumaysan in wixii uu aaminsanaa oo idil ay ahaayeen dhalanteed iyo hadal aanan dhaafsiisaneen afka baarkiisa munaasabad lagu iclaaminayay golaha nuqabada wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ka dhacday degmada jamaameh ee wilaayadaasi waa kan bashiir muxiyidiin abu eeman oo warbixinta warkan inoo faahfaahiya xaflad ballaaran oo lagu maamuusayey kulan dowre ee barbar socotay kaas oo ku soo gebagaboobay degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ujeedkiisana uu ahaa soo xiritaanka dowre qaadatay muddo toddoba maalin ah waxay odayaasha dhaqanka oo aragga kulanka la qaatay wilaayada islamarkaana ka faa'iidaystay dowrada markii ugu horraysay munaasabaddanna waxay ka dhacday xarun iyaga gaar u ah oo dhismihiisu qaadatay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waa dhismo dhagax ama sar si qurux badan loo naqshadeeyey dhismihiisa waxaana uu leeyahay xafiis maamul howl lagu qabto kulammada salaadiinta ayna ka dhacaan munaasabaadka muhiimka u ah golaha dhaqanka iyo maamulka wilaayada muhiimaddii kulanka ma ahayn soo bandhigidda dhismaha quruxda badan ee maamulka uu ku maamusay dhinac ka mid ah garbihiisa ugu muhiimsan oo ah odayaasha dhaqanka oo bulshada kaga jira baal muhiim ah balse waxaa xafladda lagu weyneynayay dowradii soo idlaatay iyo kulankii labada dhinac ay soo dhammaysteen ugu horeenna waxaa madasha laga akhriyey bayaankii ay soo saareen golaha dhaqanka jubbada hoose oo lagu shaaciyey hoggaanka salaadiinta gobolka goluhu wuxuu kulan ku doortay suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed guddoomiye xoghayn oo loo doortay cabdifataax xasan qalinleh iyo afhayeen oo loo doortay suldaan macalin maxamed cabdi duuba dhankooda suldaan cabdulqani cabdulaahi maxamed guddoomiyaha golaha dhaqanka islaamiga ee jubbada hoose suldaan macalin maxamed cabdi duuba afhayeenka odayaasha dhaqanka iyo suldaan cabdulqaadir xeydar ayaa iyaganu kelimeedka kooban munaasabadda ka jeediyey nuqabadu waxay u yihiin lafdhabar mujaahidiinta iyo tadbiiqu shareeca waxayna maarata hiil iyo howla garab taagan yihiin mujaahidiinta beriga africa waxaan ballan qaadaynaa inaan naf iyo maalba ku bixin doono siina laba jibaari doono waxaan kaloo halkaa ku qaadana asadaqa sadaqada in la bixiyo ugu horraysa infaaqu fii sabiili illah waxaan kaloo qaadanay wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraqu in ilaahay xariggii lagu dhego aanan lagu kala tegin waxaan kaloo qaadanay alcilmu iyo culuumuhu halka ayaa ku qaadanay in wax badan oon la koobi karin waxaan ku tashinay inaan dardargelinno jihaadka bariga afrika ka socdo maal iyo nafbo bannaana u istaagno raggan abaabulno qeyb muuqata aan ka qaadano isbeddel cusub laga arko jubbada hoose oo jihaadka bariga afrika ay uga qeyb gelayso sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ugu dambeyn soo xiray kulanka iyo xafladii lagu soo xirayey wuxuuna ka hadlay dhinacyo kala duwan fajazaakum allahu khayran annagana kan wilaay ahaan waxaan leenahay waa idinla dooranay barnaamijkaas idinkana waxaan idinka doonaynaa maadaama xafiiska meesha ku yaallo in habeen iyo malaha u soo jeedaan sidii kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala aan kor ugu qaadanahay dhismaha maamulkan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ee jiradda loo aasay bilowgii bishii ramadaan ee lasoo dhaafay wuxuu allaha fadligay muddo siddeed bilood gudahood uu xaqiijiyey waxqabad ballaaran oo deegaanadan aysan martigelin wixii ka horeeyey muddadaasi waxayna ku timid isgarab qabsiga dadka deegaanka oo ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka iyo maamulka uu halkan ka hirgeliyay maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo guulo waaweyn ka gaaray in badan oo ka mid ah ahdaaftii uu higsanaya ee bulshada loogu soo xulay mahadsanid abu ayman koox burcad koonfur afrikaan ah ayaa dilay ruux soomaali ah xilli ay sii kordhayaan dilalka iyo boobka loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaasi sida warbixinta warkan uu inoogu faahfaahinayo nuur cali warsame abuusheyba wararka ka imaanaya dalka koonfur afrika ayaa sheegaya in qof soomaaliyeed oo ka mid ahaa dhallinyarada soomaaliyeed ee halkaasi u shaqo tegay lagu dilay goob ganacsi oo uu ka howlgelayey ilwareedyo deegaanka ah ayaa soo tabinaya in falka dilka uu ka dhacay deegaan ku dhowa magaalada cape town oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalka koonfur afrika halkaasna lagu dilay suleymaan axmed maxmuud goobjoogyaal ayaa soo sheegay in wiilkan oo ahaa mid aad u da'yar ay koox hubaysan oo burcad koonfur afrikaan ah ku dhex dileen dukaan ganacsi oo uu ka shaqaynayey kaasoo ku yaala xaafad ka tirsan degmada isku raranka ah ee khayaaliisha ee ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada cape town kooxda burcadka ah ee dilka geysatay ayaa la soo wariyey inay goobta ka carareen dilka kadib ma jirin howlgal dad lagu soo qabqabtay oo ay sameeyeen ciidamada booliska kuwaasoo lagu eedaynayo inay iyaguba qayb ka yihiin dilalka iyo dhaca ka dhanka ah dadka ajaanibta ah ee dalkaasi ganacsiyada u tegey bilihii lasoo dhaafay waxaa aad u sii kordhay dilalka boobka hantiyadeed ee soomaalida loogu geysanayo dalka koonfur afrika mahadsanid abuusheyba kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gado iyo waxgaradka mid ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada baardheere ayaa ku soo gabagaboobay deegaankaasi warbixinta warkan waxaa halkaasi nooga soo diray casaam carafaad kulankan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga gado ugaasyada nabadoonnada ganacsatada iyo waxgaradka deegaanka shanqalow oo ah deegaan hoostaga degmada baardheere ayaa ka dhacay gudaha deegaankaas kaasoo looga arrinsanayay horumarinta bee-ada iyo qodobo kale gabagabadii kulanka ayaa waxaa idaacadda islaamiga andalus la hadlay qaar ka mid a ugaasyada nabadoonnada ganacsatada deegaanka shanqolow iyagoona ka hadlay kulanka u dhexeeyey iyaga iyo wilaayada islaamiga hegado waxaan ka wada hadalnay horumarka deegaanka ayaan ka wada hadalnay annaga iyo wilaayadanada talabixinna waa bixinay sida caafimaadka sida biyaha jidadka sida horumarka deegaanka walaayadannadan way nala qaadatay garabkeeda allaha galo waxaan ka wada hadalnay inuu ilaahay diinkiisa aan isu garabsanno dhammaan saqiir iyo kabiir markii wanaagnaan ganacsaday reer shangolow may eedanka faraxsanaa hana booqashada walaadi hana booqatay ina horta una iska kaashana horumarka deegaanka iyo horumarinta jihaadka inti una siiwan insha allahu tankara la dagaalanka gaalada anti una inas garabsan mawalay ade una inuna gaala anta koyto katalido dastuursha ika socda diidni waan isla qaadana insha allahu tan kale mayleerahay walaaladan hadhowaayan iyadan ka faraxni ninkoyow kiisho iyo oo mayleerahay talabixintiyo waraysaden italadi un sheegniyo nooqaadenba iyadan ka dhawaayni maylena mays garabsaane wali humaanga isku reebnen wali sama isla wednen gaaladana la dagaalagnan aylaku fadheenoy awalan horta ilaahay subxaana wataala ee mahadnagaana thaaniyan akhyaarta xana baawati ee runtii mahadnagaana kulan eed iyo eed qiimaan leh yaa ku dhihi raabtan deegaanka shanqolow runtii kulankan oo macnaha walaayada islaam ganacsato reer shanqolow ah odayaalka nabadoonadii waxgaradkii shirar aan dhunyin inay macnaha kulmo edhi oo lagu wada tallada arrimaha aayaha iyo mustaqbalka iyo horumarinta deegaanka iyo horumarka diinta islaamka in kuwa talada jasaahum allahu khayran arrin ciidan ka faraxsano farxadan walaha kooba kuram runtii macnaha tala bixin oo eed eed qiiman leh akhyaartii wanaagsanaaytay macnaha kulanka ku iibgalay sida ganacsatada sida nabadoonada sida waxgaradka jasaahum allahu khayran ee walaayada islaamka oo gobolka socota oo macnaha kulankaas yaana manaha qabatay yaana jasaakum allahu khayra lana aran eed iyo eedanka faraxsagnow aran qaali ow may qaadanay go-aan eh ini una macnaha waxyaabahee xun oo dhan isku reebna walistaagna una garab siina naf iyo maalna macnaha mayla garab taagnaa jihaadka oo ilaahay subxaana wataala kitaabkiilka dafcayo mana yaal garab taagna runtii waana macnaha aran horumar ow in bulshada bulshaweynta macnaha iyo maawa dadka walaayada muslimiinta taladan fadheedan aayaho iyo danada kutaladana aran eed iyo eed qaalin ow waa in macnaha inshaad aragtan xaqiiqa dareenkaana meeli shalay roogi geekama roogna alxamdulilah mayba diyaaran inaa markaa go-aanka isla qaadane in uuna macnaha dargelina taagana kulankan ayaa qeybka kulamada ka socda degmooyinka deegaanada wulayada iyadoona sidan oo kale kulankan kulanka xigay uu ka dhacay deegaanka tuulo barwaaqe ee wilaayada islaamiga gado guud ahaan warkii duhurnimo oo aad ku soo dhagaysateen qodobo aad u xiiso badan waa naga intaas dib dambe iyo kulan dambe insha allah ayaa noo madalah inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu